أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulusaaki idin heysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa fashiliyey weerar isaal oo saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta xalay ku soo qaadeen degmada bolofulay ee wilaayada baay kooxo soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay markab laga leeyahay dalka shiinaha kaasi oo xaalufin kaluun ka wadaya xeebaha waqooyi bariya dalka soomaaliya maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu dilay xuduud beeraadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya culimada dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si adag kaga hadlay aqoonsi ku-sheega yuhuudda ee somalilan mas-uuliyiinta wilaa islaamiga ee baay ayaa kormeer ku tegay deegaana hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaas waa subaxnimo sebtiya taarikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan ciidamada mujaahidiinta ayaa fashiliyey weerar isaala oo saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta xalay ku soo qaadeen degmada bulufulay ee wilaayada baay haddaba xoogii ugu dambeeyey waxaynu wax ka weydiinay walaalkeena cali aadan cabdulaahi caliyare haye cali bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka xalay abbaare labadii saac ayaa ciidamo maraykan ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo wada socda waxa ay soo weerareen degmada bulufulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ciidamadan cadowga ah oo diyaarado lagu soo daabulay ayaa ku soo degay dhanka bari ee magaalada waxayna isku dayeen inay magaalada gudaha u soo galaan balse ciidamada mujaahidiinta oo ka warhayay qorshaha cadowga ayaa dagaal kala hortagay islamarkaana fashiliyey qorshihii iyo ujeedkii cadowgu ay lahaayeen waxaa jira walaalka dad shacab ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday ee dagaalka iyo rasaastii faraha badneyd ee cadowgu ay furayeen oo dadka qaarkood guryahoodii ayay rasaasta ugu tagtay dadka qaarna cadowgu inta ay qabteen ayay toogteen waxaana dadka dhimashada iyo dhaawac ku noqday ka mid ah haween iyo caruur iyadoo dhaawacyaduna ee lala tacaalayo oo isbitaallada la dhigay waxaana dadka dhaawaca ka mid ah ilmo yar oo dhowr bilood jir ah wilaayadii islaamiga ah ee baay oo aanu la hadalnay mas-uuliyiinteeda waxa ay noo sheegeen in cadowgu uusan gaarin hadafkii uu ka lahaa duulaanka uu ku soo qaaday degmada bulufulay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay waxa ay sidoo kale ay noo sheegeen in cadowga khasaare la gaarsiiyey islamarkaana la fashiliyey damacyadii iyo ujeedooyinkii ay ka lahaayeen weerarkan filinimada ah ee ay ku soo qaadeen degmada bulufulay insha allahu tacaala waraysiyo iyo warbixinno dheeraad ah oo ku saabsan dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay weerarkan filinimada ah xalay ay soo qaadeen ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah iyo ehlada dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadan wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa aad baad u mahadsantahay walaalka jazaaka allahu khayran walaalka cali ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale ee wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkan xalay jannaale ka dhacay uu imaanayaa xilli shalay ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarina kula wareegeen deegaanka wargaadha oo ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe iyoon allah fadligiisa weerarkaas cagmarinta khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta kooxo soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay markab laga leeyaha dalka shiinaha kaasi oo xaalufin kalun ka waday xeebaha waqooyi bari ee dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed kooxaha soomaaliya ah ayaa lasoo warinayaa inay maalin ka hor gacanta ku dhigeen markab laga leeyahay dalka shiinaha kaasi oo kalluumaysi sharci darro ah ka waday xeebaha waqooyi bari ee soomaaliya weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay xeebaha bandarbeyle ee gobolka bari ee uu gacanta ku hayo maamul goboleedka shaadoola diriirka ah ee puntland waxaana ilawareedin maxalli ah ay sheegeen in markabku xaalifinba aan ku hayay kalluunka ku jira biyaha deegaankaasi fangarteg oo ah shirkadda tashiga amniga badaha ayaa baahiyisay xogta markabka ay gacanta ku dhigeen kooxaha soomaalida waxayna sheegtay in markabkan la qafaashay oo lagu magacaabo liyu don yu shan boqol toddobaatan iyo sideed lagu qabtay meel u dhow xeebta bandarbeyla waxay intaasi ku dartay in kooxaha afduubka geystay ay weerarkan fuliyeen galabnimadii hore ee wakhtiga maxalliga kowda bisha januari waxay xustay in laga shakisan yahay in kooxdu qorsheynayso in shaqaalaha markabka ay u haystaan madax furasho ilwareedo kale oo deegaanka ah ayaa sheegaya in weerarku uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah laba xubnood oo mid Soomaali yahay halkanka kalena ajnabi yahay ayaa la soo wariyay inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar raacay ka hor afduubka waxaa tan lagu tilmaamay dhacdadii labaad oo kooxaha hubeysan oo Soomaali ah ku qabsadaan markabka Shiinaha laga leeyahay bishii November 2024 ay sidan oo kale u afduubteen kooxaha Soomaalidu waxayna markabka shaqaale ee la socday ka qaateen lacago madax furasho ah oo malaayiin dollar lagu sheegay jasaaka allaahu khayran walaalka marwan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu dilay xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada baled xaawo ee gobolka gadow ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan booliska riddada lagu dilay togasho ka dhacday xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya askartan lagu dilay weerarka toogasho ayaa waxay xoguhu sheegayaan inay ku sugnaayeen bar kontarool oo halkaasi ku taallay waxaana dilka geystay nin qori ku hubaysnaa oo rasaas huuyey maleeshiyaadkaas wararka qaar waxay sheegayaan in ragga dilka geystay ay ahaayeen askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada muqdisho laga soo daabulay oo horey kooxda riddada u dejisay ceelwaaq balse u soo wareegay dhanka magaalada balad xaawo maamulka riddada baled xaawo ugu magacaaban ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen ragga ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weerarka ka dhacay soonad beenaadka ee lagu dilay askarta booliska riddada xiisaddan ka dhalatay dilka ka dhacay xudud beenaadka ay wadaagaan baled xaawo iyo mandheera ayaa ka taagan magaaladaas tan iyo markii maamulka magaaladan ay isku qabteen kooxda riddada iyo maamulka riddada uu hogaamiyey mursad axmed madoobe baled xaawo waxay martigelisay isku dhacyo hubaysan oo labada dhinac khasaare culus oo iskugu geysteen iyo weliba dad shacab oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday isku dhacyada labada dhinac jasaaka allaahu khayran walaalka casaam culimmada dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si adag kaga hadlay aqoonsi ku sheega yuhuudda ee somalilan aynu ka hormarnaa dhanka wilaayada jubbada dhexe iyo walaalkeen cuhmaan dhuubow tan iyo markii la maqlay warkii xumaa ee maamulka gaala raac ah ee ka taliya gobollada waqooyi ee soomaaliya uu u gacangeliyey yuhuudda qaybo ka mid ah dhulka soomaaliya ayna ku beddesheen waxay ugu yeereen aqoonsiga waxaa isa soo taraya hadallada carada xambaarsan ee soomaalida ay u dirayaan yuhuudda iyo maamulkaasi gaala raaca ah maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mideeyey dhammaan khudbadihii jimcaha ee shalay ka baxay wilaayaadka islaamiga ah taasoo ku saabsaneed aqoonsi ku sheegii yuhuudda ee maamulkaasi waxayna khudbaddu ahayd mid gudbinaysa farriimo adag oo ah in dhulka uusan ahayn mid bayla ah taasi beddelkeedana uu leeyahay dadka ilaashada cid kasta oo ku soo duusha ayuha almuslimuun inanaa naciishu marxalatan khatiiratan min taariikhi ummatina مرحلة يتجرأ فيها الباطل لا لقوته ولكن لضعف الموقف وتطبيع النفوس مع الظلم أيها المسلمون إن من أعظم البلاء وأشد المصيبات أن يتجرأ كيان غاصب محتل قام على القتل والتهجير وسلب الأرض أن يتحدث اليوم عن اعتراف وعن شرعيه وسياده وكانه نسي او تناسى انه بلا حق وبلا ارض وبلا تاريخ وبلا هويه وبلا شرعيه انما يسمى باعتراف اليهود بما يدعى ارض الصومال ليس شانا عابرا ولا موقفا عاديا بل هو عدوان سافر ومؤامره مكشوفه هدفها تمزيق وحدة المسلمين وزرع الفتن في أرض أنهكتها مؤامرات الصليبيين لتحقيق مصالح صهيونية أمريكية خبيثة في القرن الإفريقي sheekh cumar xayaaka lah ayaa ka sheekeeyey xumaanta ay leedahay yuhuudda iyo naceebka soo jireenkaah ee ay u qabaan dadka muslimiinta ah allihii koonkan abuurtay cidda ugu ballanbax badan ee ballan ilaahay oo dhan ka kufriday yuhuud bay ahayd nicam ilaahay soo dejiyey nicamka u badan dadka la siiyeyna yuhuud bay ahaayeen ambiyada ilaahay soo diriyey oo dhanna yuhuud bay ka soo baxeen ilaa wax yaroo alla ka soo reebay maaha haddana cahdiga ilaahay maxay ku sameeyeen ballankii ilaahay maxay ku sameeyeen alla ma ka nabadgale bal intaan kitaab alli iyo nabi la soo diray dadkii ambiyada laayiyay ahaayeen dadka nebiya laynaya rasul dadka laynaya rasuul alla u soo diray dadkii laayay soomaali muxuu hayaa muslim bariga afrika jooga muxuu hayaa halkay guuli soo socota yuhuudaad ogsoontihiin gaal iyo islaamba in laga xaragoodo maanta meel kastaba ay hadaf ku yihiin meel kastaba sheekh maxamed balli ayaa isagana ka hadlay dhibaatooyinka laga dhexli karo haddii la soo dhowaysto yuhuudda iimaan haddaad leedahay ee aad aad u diriraysid ushaad haysatid iyo madfuxu waa isku itaal bakooradda iyo madfuxu waa isku itaal waa goorma waa goortaad adigu iimaan dhaba aan leenahay aan ogaano yahuuddu waxay noo soo wadaan ninka maanta le yuhuud baa wax noo qabanaysa ayna cuquulukum aaway caqligiinni aaway maanta qof kasta waa inuu yidhaahdaa ilaahu gaalo beri baan ka ahay nin kasta inuu muujiyo cududiisa iyo caqligiisa iyo gabaygiisa iyo muxaadaradiisa allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd ugu dambeyn sheekh cumar xayaakalah ayaa muslimiinta ugu baaqay inay la dagaalamaan damaca guracan ee yuhuudda iyo maamulka dabadhilifka ah ee horboodaya maanta ilaahay bariga afriku idinku keenay akbar yahuudiyin idinku keenay cid allayaale ciddii garab istaagtahay seefteenna hadaf u tahay jihaadkanna ha u baqina wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa weliga uma baqanin jihaad gaal ugama baqanin anugu saynu shalay ugu cisownay inta ka dambaysaa kusii cizi badan doonta insha allahu tacaala dhaqaale la-aan ha ka baqina hub la-aan ha ka baqina ciidan la-aanna ha ka baqina khibrad la-aanna ha ka baqina faallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum soo ma ilaahay baa garabkeenna ku jira subxaana wa tacaala imaaraad meeshuu taagan yahay yahuudina waa taagan yahay americana way taagan ingiriisna ku soo dar faransiisna ku soo dar jarmalna ku soo dar ilaahay kitaabkiisa garab istaagaan leenahay xaqa muujiyaan leenahay waxa ugu badan aad ka cabsataani waa jeel ambiyadaa jeel la soo gelin jiray cubaadaa jeel la soo gelin jiray dadka ahlu caqiidadaa jeel la soo gelin jiray ibnu taymiya jeel ayuu ku dhintay jeel ha ka baqanina maanta maalintii nooye xaqa sheega muslimiinta ku nool bariga afrika ee somalilan kow ka tahay waxaan leenahay war taariikhda baalmaxmedow ha ka gelina wallaahi waa maalmo yar wayna dhammaan doontaa war taariikhdiiyoan idin qorin war ciyaal iskuulka iyo madaarista iyo aan taariikhdiina waxun loo dhigin war allihiina ka baqda subxaana wa tacaala ka jooga ayaan leenahay amaa nimanka hor kacay iyo kuwa u sacabaynaya waxaan leenahay qowlkii ilahi baa idinku dabaqmay subxaana wa tacaala alam tara ila aladiina baddaluu nicmat allahi kufra wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownahaa wa bi'sa alqaraar iminkanan eegna dhanka wilaasamiga hiiraan iyo walaalkeen yaasir maxamed iyadoo dhowaan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu ku dhawaaqay inuu aqoonsi siiyey maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa waxaa arrintaasi si adag uga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya culimmada dhaqanka bahda waxbarashada iyo ganacsatada oo la hadlay andalus ayaa farriin u diray maamullada sahyuuniyadda yuhuudda iyo midka somalilan iyagoona dhanka kala baaq u diray shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee uu hogaamiyo murtad cabdiraxmaan ciro
ayaamahan waxaan maqlaynay netanyahu warkiisii uu ku hadlay uu leeyahay waxaan aqoonsaday somalilan shacabka somalilan waxaan u sheegaynaa nimankan yahuudda waxay yihiin waxaa weeye ilaahay baa qur-aanka ka hadlay oo ku sheegay waa nimanka ambiyada ilaahay laayey ha fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun wayaqtuluuna nabiyiina bikayri alxaq imisuu ilahay qur-aanka ku sheegay ambiyada ilaahay baa nabigeenna calayhi salatu salaam dhibkay la mareen waad ogtihiin maka marka la joogo waata ay sixiraan oo nabigu u xanuunsaday dhowr jeer waatay isku dayaan nabiga inay dilaan oo mu'aamaraad iyo dhagarra ay u sameeyaan waxaa weeyaan walaalahan reer falastiin hadda waxay ku samaynayaan waad u jeeddaan oo waad arkaysaan marka waa dad mufsidiin ah allah subxaana wa tacaala wayasacuuna fil ardi fasaadan buu yidhi marka ayuha shacbu nimankaa iska ilaaliya nimankaa ka dhowrsada aqoonsiga yuhuudda ay wareejinaysa maalmahan dadka ay ku yuhuudaynayso ay doonayso inay dhulal badan waa aqoonsaday ku qaadato taasaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midda koowaad horta yuhuuday waa ajaran tahay soomaaliya ma aha falastiinoo yarood intaasoo sana aad gumaysi ku soo haysatay taas waa inaad xasuusnaataa soomaaliyana waa dadka doonaya maantay oo aan rajaynayno inay halkaaga qudus kaa xorayso waa dadka dadka soomaaliyeed maantay afarta xabbood bitiriga gashatay lama rabo inta kale waxaan leennahay waa intii tigidku u go'naa qudus u socotay haddee halka aad timaadidne waad noo fududaysay waxaan leeyahay marka imaaw ama ha imaanin halkan waxaan farriin culus ugu dirayaa muslimiinta soomaaliyeed caalamka daafihiisa meel walbo ay ka joogaan waxaanan leeyahay taageeridda aqoonsiga ay aqoonsatay israa'iil reer hargeysa waxaan leeyahay waa wax ay abuuratay goosigoodina ay joogto qof walba wixii u abuurtay ayuu goostaa ummaddaasi mar hore ayaa akhlaaqdeedii la baabi'iyey markii akhlaaqdeeda la baabi'iyeyna wixii lagu abuuray ayaa ka soo fashiiqay waxaan leeyahay ilaahay qowlkiisii oo ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa shalay waxaa badda bixiyey muuse biixi cerre ayaa ka sii daray wuxuu bixiyey dhulkii guud ahaan ayuuba bixiyey waxaa inoogaga filan walaalaheen falastiin waxyaabaha lagu dhigay ayaa dirsha noogaga filan cid maanta u soo gurmanaysa oo caalam islaam sheeganaysa ma jirto xuduudaheeda ayaa la xiray mid baahi lagu dilay iyo mid xabad lagu dilay ayay noqdeen waxana lala doonayana waa intaas in maanta walaalayaal aad u sacbtuntaan oo maxaanku yidhahda aad tidhahdaan waana la aqoonsaday oo yaa idin aqoonsaday yuhuudaan la aqoonsaday war ilaahay subxana wataala maadan ka baqaynin war aaba dadnimadii war aaba soomaalinimadii war aaba gogonimadii aad lahaydayn war aaba dadkii aad ka soo jeedeen war aaba awoyaashiin jidkiina maad raacdaan war aaba maxaanku yidhahda dhaliyadii aan lahayn war aaway maxaanku yidhahda soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo wanaagga iyo ficnaanta iyo islaamnimadii aan lahayn aaway waqooyiga ee soomaaliya waxaa iskale dad muslimiina waxaa degan dad muslimiina waxaa haysta oo madaxda ka eh waa kuwa yuhuudda aan xaba dhaamin maanta yuhuuddi oo adduunka dhan waxa waaye ka eh tugo cambaar uu ka yahay ninka la yidhaahdo benyamin netanyahu oo meel adduunyada uusan tagi kara aysan jirin oo wax raba aysan lahayn oo gaaladii ay nacday in ay maanta dadka muslimiinta ahaay oo waqooyiga soomaaliya ku noolaay in la dhaho yuhuudda idin aqoonsanaysa lagu siro waxaas waxaan isleeyahay waa arrin lagu fashilmay kaas hadda la dhagraayo maanta waxa waaye laleeyahay lagu sabaansabaayo aqoonsiga linsina laleeyahay in la rabo maanta in dadka la baabi'iyo oo dagaalka xuutiyiinta maanta oo gantaaladii talaabiib ay ku garaacayeen in maanta loo soo wareejiyo barbare iyo hargeysa iyo in lagu garaaco la rabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey si adag uga hadashay aqoonsi ku sheega maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu siiyey maamulka gaalaraaca ee somalilan iyadoona xarakadu baaq jihaad ah ay u dirtay bulshada ku dhaqan gobollada uu ka arrimiyo maamulka somalilan jazaaka allahu khayran walaalka yaasir mas-uuliyiinta wilaaya saamiyiga ee bay ayaa kormeer ku tegay deegaana hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin aw ayman
kormeerka iyo xuuraansiga baayaha ay bulshadu qabto waa mid ka mid ah mas-uuliyadda dusha ka saaran maamulka islaamiga ah si loo kabo ummadda loogana warqabo dheefteeda iyo dhibkeeda ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال haddaba iyadoo arrinkaas laga duulayo laguna jiro marxaladda adag ee abaaraha saameeya malaayiinta ka mid ah bulshada ku nool gobolka ayay wilaayada islaamigaha ee baay waxa ay maalmihii u dambeeyey ku howlaneed olole iyo mashruuc ballaaran oo isugu jira kormeer la socod iyo qiimeen kaas oo diiradda lagu saarayo xaaladaha guud ee nololeed ee bulshada ku dhaqan degmooyinka wilaayada iyo deegaanada hoos yimaada barnaamijkan ayaa ujeedkiisu yahay in si dhow loogu kuurgalo baahiyaha dhabta ah ee deegaanada xilli kuleelo daran roobyari iyo baahiyaha bulsho ay yihiin kuwa saameyn ku leh dadka iyo deegaanada iyo duunyada intaba waxaa sidoo kale mudnaan gaar ah la siinayey kormeerka xagga waxbarashada iyo wacyiga bulshada kulammada ayaa ahaa kuwa diiradda lagu saarayo horumarinta arrimo ay ka mid yihiin tacliinta iyo dacwada loona helo xal wax ku oolaha wax ka tari kara duruufaha nololeed ee dadka iyo baahiyaha aqooneed waxaa sidoo kale kormeerkan dhinacyada uu taabanayo ka mid ah la socodka xaaladda guud sida caafimaadka hubinta helitaanka adeegyada daruuriga ah ee asaaska u ah nolol maalmeedka dadka intii uu socday barnaamijkan wilaayada islaamigaha ee baay waxay hor u gaartay deegaano dhowr ah haddaba maamulka wilaayada oo ishraafayay kormeerkan ayaa gaaray deegaanada kale ah raaxoole mubaarag iyo deegaanka cadaadgeri oo dhammaantoodba ah kuwa bulsho oo leh saameyn gaar ah marka laga hadlayo dadweynaha ku dhaqan iyo kuwa reer guuraaga ah ee isaga kala gudba dhulalkaasi halkaasoo si qoto dheer loogu falanqeeyey xaaladda guud ee bulshada kadib qiimayntii laga sameeyey deegaanadaasi wafdigii ballaarna ee ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu si gaaraha diiradda u saaray deegaanka mubaarag ee dhacaad dhinaca galbeed ee degmada niisoor qiyaas ahaanna u jira shan iyo labaatan kilomitir halkaas oo horey looga hirgeliyey mashruuc lagu siinayo dadka biyo nadiif ah balse aanan ku filnayn malaaq macli iftiin ibraahim malaaqa beesha geeladle ee degmada diinsoor iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmadaas oo si gaara ula kulmay mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa uga warramay xaaladda deegaanka iyo baahiyaha ka jira iyagoo intaba ka wada sidnaa baahida xagga biyaha ee ka jirta deegaanka mubaarag ana oo ah magaagay maalin aftiin ibraahim oo deegaanka degmada diinsoor gaar ahaan beele reer geelid odishe ee malaagshe ee may baan la kulagnay guddi oo ku socda gobolka makaatiibtiis ambadan walaayada islaamiga ee baay iyo ninkooyeen marka shirdheer oo adigu afar sacdood camal socdi yaana dhahamari warbixiin iyo walwalba inaka kooban wali warbixiin hayay oo deegaanka ku jarya aan sheegni iyoon wali warbixin hayay la socdeen yaan in sheegeen kadib ma in sheegnay ini abaarba aan arda ku jarto oonba aan ku jaru dhibaato i macluul haafood saareen yaan sheegni marka insha allahu tacaala iyoon wali karaansho haay noo ballanqaadeen iniyoo wali karaansho iyo gobodo koraan walaayadii macal xarakadii ini deersiyaan iyaa noo ballanqaadeen magaalada laraaw mubaarak bulsho eedan tira badan yaa kala kulmeen bulshada giibooshe kala duwan ganaacasata haddii ata haddii ata oday dhaqameed eyi haddii ata culmaa udiin haddii ata macalimiinta dugsiyaalka fadhiyeen haddii ata haddii haweenka ata dhammaan haddii mas-uuliinta malaaqa iyo samadoonada iyo meelhay mujaahidiinta ata dhammaantay oo bulshada geebageebin yaan la kulmeen eed iyo eed yaan ka faraxsagna inihana booqdaan mar kasta mar koowaad iyo mar lamaad mar saddexaad inihana booqdaan xarakadii hanayn dartiisaas oo kale ilaahay maylanaa awaalkiin jinahasinka awaal mariyu gaaladana maylrayus ilaahay hanoo jebiyu dowladana ilaahay hanayn hooji dowladda islaamka anuu ahaa xasan ibraahim xasan odayaasha ka nool tuulada mubaarak ku mid ahaa mayla kulangnay hiraabta oo khamiis ah guddigii walaayada bay haniindarti doodwadaag dheer wadahadal dheer kabacda wali abashay iyo wali baaha way deegaanku jarya in sheegni yoona wali macluumaad walaayada handhiibtiyanin sheegeen shirdheer kubacda wadanka baaha oon abaar dhibaato fara badan intii ku jirto in sheegni yoona se mas-uuliid leenin kula godoomeen taas kabacda araday may barbar socday oo walaayada haniindartay daawo oo la qiibaa bulshada liinqiibiyaw tiina su wanaagsan oo maamuusi sharaflea liinqiibi walaayadii unuuna may ka dardaarangnay in oo wali arday yo karaansho ee an hakradan wali baahe deegaanku jaru haddii dhinaa raashin haato haddii dhinaa oo biyi waxqabad haato in oo yoon arday an hakradan oo unku fadheedaan yanoo laga doomeen waxgaradkii ugaasjo nabadoonnadiyo bulshada geebosha kala duwan iyo guddigii walaayadahaa darti wadahadalkaasaa dhahmaray wadahadalkiina meelfayle ka dhammaaday wali abashe oo baahada deegaanku jartuna an sheegni iyoona loola godoomeen anoo dheeraw magaagay isaaq maal abdulqaadir meelmayla kulungnay culmadii deegaanka unoo e guddigii islaamka oo walaayada oo gobolka lakudirayaa la kulungnay wali axwaal hay iswarsani wali namaadaynaan unuun insheegni wali yoona kheer alisiya nin sheegaan nin sheegan nin sheegnay wadanka ni dhibaato ku jirto wal abaararaha ku jiraan dad masaakiin e yaan bidow laka noolaay awgalan abuurkasho ku bilaabaan ilaa sansun lagu siibaw beeluku goyaw roogsho ka noolaay intii jiraan beet hataan isu qofn dadkii waa geedka galantiyo laalaado tuugsa oo kale roogaan waan heshoodo hayaan biisaas oo kale war haliintu walka baagaya deegaanka oon tudhon dugsiyaalka oon qashalka oo hayaan yaan sheegni marka ilaahay ugunshay kulle yoona mayn areenaha waree dhii dembigan lay unuba ogwaan وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو كثير إلى إلى أن توب شيئا كل بني آدم لي نون نون ولكران كان الدلالان إن شاء الله رنسا ساعة تمكوك wafdiga wilaayada waxaa qayb ka ahaa dhakhaatiir iyo howlwadeyne ka socday maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee baay kuwaasoo baaritaanno iyo daawooyin lacaglaana gaarsiiyey bulshada ku nool deegaanada mubaarak raaxoole iyo cadaadgeri oo dhammaan hoostaga degmada dinsoor waa kuwan qaar ka mid ah dadka muslimiinta ku dhaqan deegaanadaas oo ka warbixinaya adeegyada caafimaad ee la gaarsiiyey makaankan qaaliga waxaa nagu kulmiyey qaybin guud oo wafdiga xarakada inoo soo dirtay ka soo baxay gobolka baay degmada buulful ee ka soo baxay kaasoo ujeeddadiisa ay ahayd qaybin guud oo daawo annagoo ku sugan deegaanka cadaadgeri ayay halkan maanta nooga imaadeen waxay noogu qaybiyeen daawooyin noocyadeeda kala duwan waxaa ka faa'iidaystay dadweyne aad u fara badan ilaah baan u mahadinayna subxaanahu wa tacaala suurtageliyey ee khaasatan dadkii walaayadii barnaamijkaas soo dhalandhalisay ee u soo danbeeshay ee soo qaaday ayaa ku mahadsan ee walaayada waxaan mar labaad dhihi lahay barnaamijkan mar labaad iyo mar saddexaad ha lagu celiyo dadweynaha waa u baahanyihiin caafimaadka meel kasta wuu ku yaryahay xaqiiqdii wax la horumaray waxaa ugu wanaagsan caafimaad waxaa meelo badan aad arkaysaa baadiya ha ahaato tuulooyinka ha ahaato waxaa ku dhiban hooyo soomaaliyeed ama oday soomaaliyeed ee meeluhu gaari lahayna danta ay ka reebtay marka walaayada islaamka waxaan mar kastaba aan ka codsan lahayn barnaamijka inay nooga celceliso qaybinta guud ee daawooyinkan oo lacaglaanta ah insha allahu tacaala xasan ibdow maadey laaraw magaalada mubaarag laaraw rooga walaayada daawadii haniindhiibti ilaa muhadii kama hadsanta gaaladan allaha ka jibi gaalada lutiya hoos allaha kuweela ilaa islaamkana garantiis kor allaha kuweela ilaahay aan kama hadiyaa walaayada aan kama hadiyaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu degmada mubaarak sugna geega daawo beeslaan qaadan insha allaahu dadkii daawadaynaysan ilaahay kharasay gaaladana allaha jibi daawo beeslaan qaaday dadkii shaanin ilaahay kharasay maamulka wilaayada islaamiga ah ee bahay ayaa qaaday tallaabo hor leh oo la xidhiidha sidii loo dabooli lahaa baahiyaha xagga biyaha ee ka jira deegaanka mubaarak iyadoo maamulka wilaayadaas uu bilaabay mashruuc loogu sameynayo deegaanka mubaarak biyoxireen weyn oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka iyo duunyada sheekh xamse abujacfar weliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixinaya kormeerka mas-uuliyiinta wilaayada ay ku tageen deegaanka mubaarak iyo deegaanada kale ee diinsoor iyo waxqabadka muuqda ee wilaayada ay durba ku dhaqaaqday
may insha allahu tacaala si rasmi ah balaa waxay tay wilaayada islaamiga ee baay qodista warbiyeed lukugodow deegaanka mubaarak oo dhiyow dulaadka degmada diinsoor taqriiban injara kilomitr ilaa kilomitr intaan dhaxayta injara deegaankaasoo runtii se la ogsoonyi haayi deegaan ku jarta biyola'aan baahsan ku jarta horaynu isku dayay dhowra walaayadan samayti ceelal lukugodi ceelalsha biyoji dhannaawadeen kadib biyomacayi lahangadi biyomacayihii biyo usamayayaw insha allahu tacaala eedayadan wanaagsan yihiin laakiin kafalanaadu waayaan deegaanka guud ahaan markii layska tara magaalada iyo tuulooyin shay iyo baadiyada iyo layska tara kafalanaadu waayeen ee walaayada may go'aanka qaadatay ini laka kordhiya warbiyood oo balaaran oo wiin insha allahu tacaala rajeeyana dadkaasi inay kafalanaata biidn illaahi tacaala wartaasoo ballacaja eyi boqoli konton mitir dheerarshana lukufadow ilaa boqol isiyeton mitir taqriiban inay la geysiiyo cumqija ama hoosangodowsheena lugufadow ilaa afar mitir inay la geysiya waa maylaara kore biyoxireenka lamada oo wilaayada hakabiira ninaga to rajeeyaan insha allahu tacaala mayna ku hirgeliyaan deegaankaas mubaarag mayna ka salaysanaatay go'aan qaadashadaasay may jaray wafdi ballaaran oo wilaayada ku socdi waana maraayi kormeerka sameeyay dhammaan degmooyinka walaayada ka koobanta iyo omarkaasi maqaraadka iyo deegaamada muxaafadaadka ka shaqayan beselan beegsadaaneh kormeerka laka daraay deegaamo fara badan oo bulsho fara badan deganta oo waana shishal bedelan degmada diinsoor sheeleediyaya ilaa afar goobood guddigaasi ku mari may kumadahayay deegaankan mubaarak waxyaabihii wafdigaasi lahan calaamadeeyey iyo cabashooyinkai lahan gudbiyey wilibahaan iyo ankawuwin may kumadahayay biyila'aanta deegaanka ku jarta ama biyarada deegaanka ku jarta bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala may baata wartaasay baahiyaadka inka horreeyi oo guddigaasi ha gudbiye walaayadana ku jawaabtay iyo nagada doonto biidn illaahi tacaala ilaahi subxaana wa tacaala may ku rajayaane inaynin fududaaya dhammaystarshe saninka fududaaya bilaabowshe waana geeka insha allahu tacaala wartii ahay nin furunta bilaabowshe iyo dahfurshe insha allahu tacaala warti mubaarak qodistii i shaqadii nin bilaawati ilaahi subxaana wa tacaala hiniigiiloy nin dhammaystira baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayran
ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال
dadka deegaanada hoosega degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo ay cagta soo mariyeen mas-uuliyiinta wilaayada ayaa dadaalada ballaaran ee mas-uuliyiinta wilaayada baay ku sifeeyey kuwa si toosa u taabanaya noloshooda haddii ay yihiin dadka deegaanadaas ee beeralayda xoolodhaqatada iyo qodotada dhulka balse ku sugan xaaladda ay wajahayaan kuleelo iyo roobla'aan ugu dambaynna mashruucan kormeerka iyo waxqabadka ah wuxuu muujinayaa hannaanka wilaayada ay ugu heelan tahay la socodka xaaladda deegaanada ay maamusho islamarkaana ay diyaar u tahay inay qaado go'aanno wax ku ool ah oo lagu horumarinayo nolosha dadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay
بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا
guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saaka wanaageyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak